رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير أذاكني باب فضل إعانة الغازي ruuxii duulayay fii sabiilillaahi sabiilka ilaahay sowdee jihaadkii u kaalmaynta loo kaalmeeyaa fadliga ay leedahay bimarkuubin wax la fuulo ruuxii dee kaasiga ahaa mutadawica ahaa in la haysan gaadiidba iyadoo gaadiidkii loogu kaalmeeyo iyo wakayri kayrkii silaaxii nafaqadii waa wixii kale waxalla wixii dee adigu isagu u baahnaaye lagu kaalmeynayay bal fadliga uu leeyahay buu baabkiisii yahay iyo wa khilaafatihi wa fadli khilaafatihi khilaafadiisa fii ahlih dadkii uu kaba tegayey iyo ehelkiisii khilaafo looga khilaaf noqdo macnaa isagii waxa weeyaan marka uu baxo ee halkiisii loo galo wixii ay u baahnaayeen ee iyagu masaalixdoodii iyo dantoodii iyo bal ka warhayn iyo dhaqaalayn bal taas uu ruuxii bal u qumaysna fadliga uu leeyahay fii ahli fii ahli lqaazi bikhayrin shariyada hadduu kaga khaliif noqdo ama uga hadho iyadoo taa dembi aada u weyn weeye oo aada iyo aada u weyn oon arki doono ee waa wanaag iyo khayr marka uu isagii uga khaliif noqdo dadkiisii iyo ehelkiisii fadliga uu leeyahay وxadثna abubكر بن أbي شhيبة وأbو كرayب وبن أbي cمر ولفظ لأbي كرayب qاalوا saddexdaa sheeko sheekhada msلم ka midi dhammaan waxay yidhaaheen lafdiga laakiin soo socda abu كرayb baa lehe xadثna أbو معaaوiيaةa عن الأعمشh عن أbي cمر الشhيبانiي عن أbي مسعوud الأنصاaري qال أنه qاal casharkiina ugu dambeeyey xadiidkii ugu dambeeyey sanadkiisii khaasatan acmash iyo inta ka dambaysa waa sanadkii aynu soo aragnay uun abucamrin ashaybanina horan usoo sheegnay sacd ibnu iyaas waa nin mukhadrama si aan nidhi oo sanadkii kan ka horreeyin waa dadkii inooguma sugnaa wuxuu yihi markaas saxaabiga abu mascuud alansaari qaala jaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi ninkii inii ubdica bi macnaa inii aniga ubdica bi ay halakat ama dee waxa weeyaan adigu halakat aw naaqatii waya raaxilatii ibdaacu taas baa macnuu yahay aniga waxaa dee ujeeddadu waxay igu dhacday uun gaadiidkii oo iga joogsaday ama iga halaagsamaya wixii aan fuulayo waxaan fuula ma haysto faxmilnii iqaad oo isii waxaan fuulo iqaadu waa dee markuub iyo waxaan fuulo isii rasuulka ilaahay buu sidaa ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaggan imaamkuna ubdica bi wuxuu isagoo le dee hamsada waa la daminayaa macnaa waa ficil majhuulo binaysan nusqooyinka qaarkood buddica bi baa dhacdo iyadna rubaaciya laakiin tan bay sawaab ka dhigaan aan hayno waxaanu ku fasiray sheekhu halakad daabatii wahiya markuubi waxaa halaagsantay oo dee neefkii baa ka joogsaday ama kaba baktiyey dee uu fuulayo daabadaydii baa halaagsantay oo ahayd markuubkayga kollay qurdubi oo kale isagu intuu ka cabiro halakat raaxilatii wanqudica bi raaxiladaydii way halaagsantoo dee waxay ugu dhacay markaas in waxaan meeshan ku socday ama ujeeddadan iyo jihaadkii aan ku tagaba inaanan haysan naasir baa waxaan halaag dee ka caamsan kuba fasira markuu laftigan fasirayo wuxuu yidhaha waxaa la yidhaahaa xagga luqada ubdicati naaqatu ida inqadacat cani sayri bikulaalin aw dalcin ubdicati naaqatu waxaa la yidhaha taa waa markay ka go-do soconka urwada xaggii socodkii ay soconaysay daal ay daashay oonay dhaqaaqiba ka lahayd iyo taas bal umuuraha ma wax laba mida ay la joogsato socodkii ay ka goodo taas baa laftigan lagaba cabiraa haba noolaato yaanay dhimaninba oo bal matalan markaa taas wuxuu leeyahayna cibaaradan markaa ubdica lagaba cabiray taas kaanahu jacala inqiaacahaa cama kanat mustamirata calayhi min caadati sayri ibdaacan ooba iyadoo dee ubdico tii laftigii bidcad oo dee wax markaa lala yimaadoon jiri jirin oo la samaysto taas baba laftigan ama macnihiisu ahaan jiray wuxuu leeyahay tiiba asal aho go-idan ay ka go-day sidii caadadeedu ay ahayd waxa ay dee caadadeedu ku ahayd oo ah inay socoto ay ka joogsatay ayaa lagaba dhigay ibdaac oo macnaa waa inshaa amrin khaarijin camactiida canha minha wixii iyagada lagu yaqaanee looga caado yeeshay wax ka baxsan oo meeshii yimi oo cusub taas baa macnuhii adigu bal muhimku waxa weeye neefkii xataa ayaanu baktiinba sida ay kaba cabireen kuwaas helaag ay kaba cabireen neefkii baa noqday mid aan socod iyo awood dee adigu socod aanu ku jirin oon awoodba lahayn oo neefkiisii wuxuu fula markaa ma haysan faxmili faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi baa yihi maa cindii agtayda imika dee waa waqtigaas muu hayn wax ku sugan je agtayda ma aha nin waxaan kugu qaado ama aan dee ku siiyo si ay gaadiidku ugu noqdo faqaala rajulu nin baa yidhi waa dadkii saxaabada ahay meesha joogay laynooma soo magacaabin nin baa yidhi halkii joogay yaa rasuulallahi rasuulki ilaahayow ana aniga adulluhu tusaya calaa man yaxmilu ninkan dee adigu ma haysid waana ninkan baahan isaguna xataa wax ma hayn ee dalaaladu leeyahe bal cid qaada ujeeddadu cid siisa wuxuu fuulo iyo gaadiid anaa u tilmaamaya oo tusaya faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi xadiidkan dee mashhuurkaa sababtiisiina waa tan bay ahayde man dala calىa khayri falahu mihlu ajri faacilih man dala ruuxa tusa oo dee u tilmaamo shaksi oo tusa calىa khayrin khayr wax khayra ciddee ku hanuuniya tusa falahu waxa u sugnaaday shaksigaa daaliga a weeye mithlu ajri faacilihi khayrkaa kii sameeyey ajrigii uu lahaa mid laba mida ama wax la mida oo iminka sababkan khaaska haddaan eegno dee hadduu ninkii dee ayuu tusay oo uu ku tilmaamay ninkii hadduu markuubkii iyo wixii uu doonayey uu siiyo ruuxan faacilkii buu noqonayaa wixii sameeyey haddaba kan isagu u tilmaamee ruuxan tusay arrinkaas ayaa isaguna ajrigii faacilku yeeshay mid lamida ayuu yeelanayaa dalaaladan iyo tusintan khayrka ayuu ku yeelanayaa kaa kalena ficilkii iyo samayntii iyo mubaasharadiibuu kuba yeelanayaa ajrigoodna waa isku mid saa xadiidka inooguba sugan falahu mihlu ajri faacilin waxadaanaa isxaaq ibnu ibraahima qaala akhbaranaa ciise bnu yunusa xa وxdثnي بشhر بن khالد qال أخبرnا محمد بن جعفر عن شعبة xا وxdثnي محمد بن رافع qال xdثnا عبدالرزاq qال أخبرnا سفyان كلهم عن الأعمشh بhdا الإسناaد أعmشhiyo wixii ka dambeeyey waa tii maka aan soo aragnay طريqii hore كلهم dadkan uu leeyahayna عيiسى بن يuنس iyo شhuعبة بن الحجاaج iyo sufyaan ibnu saciidi thawri saddexdaa weeye saddexdooduba xadiidka acmash bay ka wariyeen markii horena abu mucaawiya xadiidka ka wariyey alacmash ama sulaymaan ibnu mehraan ee matniguna waa ka aynu ka soo baxnay sanadka acmash wixii ka dambeeyaana waa taa iyadana dariiqii hore inooguba sugnaan alxadiidka ta inoogu sugani waxa weeye addalaalatu cala alkhayr yani dee arrintan khaaska waxa cibradu waa cumuumka lafdiga eh khayrka oo laystuso iyo tilmaanta laysku tilmaamayo ama laysku hanuuninayo baraarujinta kaa laysku baraarujinayo ruuxii khayrkaa samaynayay kaalmaynta loo kaalmaynaya fadliga uu leeyahay ayaa inoogu sugan oo ruuxii sameeyey ee wixii laba yimi ajrigii uu lahaa mid laba mida ayaa kii tusayna ama ugu kaalmeeyey ama ku hanuuniyeyna uu yeelanayo ama ku baraarujiyeyba waxaana xadiidka inoogu sugan dee khayrku imaka ruux gaadiid u baahan oo jihaad tegayo loo tilmaamay halkii uu gaadiidka ka helayay uun ma aha sababtii un bay ahayd rasuulka ilaahayna cibaaradan caamka ayuu kaba cabiray ee fadiilatu tacliimi alcilmi wadaaif alcibaadaat buu leh waa shaarxa leetaas waa imaam nawowi raximah اllahu tacaala baritaanka dadka cilmiga la baraya fadliga uu leeyahay baa inoogu sugan oo waa shay khayra oo laysu tilmaamayo ruuxii kale hadduu ku camal falo kan barayna ajrigii wax lamiduu yeelanaya iyo wadaaifta cibaadaadka ruux salaadii la baro weysadii la baro camalkii kale khayrka iyo wadaaif alcibaadaat wuxuu leeyahay laasima liman yacmalu biha min almutacabidiin gaar ahaan weliba ruuxa ku camal falaya wixii dadkaa cibaadaysanaya baritaanka la barayo fadliga uu leeyahay taas waxaana sheekhu halkan leeyahay bal taas iyada idlaaqaas kolley bal wax kalan baa inoo dambeyn doona intaasi waxaa looga jeedaa bimithli ajri faacili wuxuu yeelanayaa ruuxii sameeyey ajrigii uu lahaa wax lamida ayuu yeelanayaa ana lahu sababan bidalika alficl waa siduu nawowi ka qabo ama uu ka cabirayo ajri buu ku leeyahay ficilkan dalaaladan iyo tusintan ama caawintan iyo kaalmayntan kama ana lifaacilihi sawaaban oo kii sameeyey ajri buu leeyahay isaguna dee ajri buu tan ku yeelanaya wuxuu leeyahay markaa taa kama laazimayso ajrigan ama sawaabkan ay heleen oo kan sameeye faacilka ah iyo kan daaligii mid kastaaba horta sawaab waa leeya sawaabkii ama ajrigii ay heleen ee camalkan midna uu daaligii ahaa midna faacilkii ay kuba heleen in qadarku isleeg yahay oo kii faacilkaa ajrigii uu la helay in leeg uu helayo taas hadalka kama xadiidka kama laazimaysuu leeyahay way kala yaraan karaan laakiin waxa weeye macnuun ajri ayuu leeyahay saas baa sheekhu raximah llahu tacaala kaba cabiray axaadiis kalena way noo dambaysaa axaadiisna way noo horeysay ruuxa khayr dad u jideeyey ama shee sunno khayro jideeyey ciddii kuba raacday oo hadda badnaan karta oo aada u badnaan karta ajrigii ay lahaayeen wax lamiduu yeelanaya iyadoo xadiidka ay ku sugnayd ajrigaas dee badanee uu helay inaanu ujuurtoodii waxba ka nuqsaaminin kana ajri dhan buu helayaa kana ajri dhan buu helayaa bal axaadiid kale oo iyadna macnaha ku timi way jiraane laakiin kuwa ay noo soo socdo markaas baan masalada bal in yar dib u yar eegi doonaa laakiin dee sheekhu raximah llahu tacaala siduu inoogu fasiray waxa weeye hadalkan ah ajrigiisii wax lamid misligii buu leeyahay kama kama laazimayso waa sinaansho ay siman yihiine ajri buu leeyahay kan kana ajri buu leeyahay way isleekaan karaan kalena badnaan karaan taas baa macnahaysa hada macnaha hadalkiisu yahay وxadثna abubkr بن abi شhaybةa qال xadثna cafan qال xadثna xmad بن سلمةa qال xadثna haaبt عan aنaس بn malik waxaan filayaa dadkan iyaga waa garanaysaana cafanna waa ina mslim aلsfar iq ah iطqاan badan ba yidhaahaan xadiidkan uu warinayo hadduu xarف shaki ka galo waa iska dan jiray ba riwaayadiisa ama waa ka tegi jiray waa an aنaس بn malik xa وxadثnي abubkr بن ناaفiع wlfd lah markaa lafdigan soo socda abubkr بن ناaفiع baa leh eg sheeka mslime hore abubkr بن abi shaybuu ahaa ninkan dambana waa abubkr labaduba kunyadan bay leeyihiin waa abubkr بن ناaفiع de inaga agteenana abubkr بن abi shaybe waa ninka axaadiisa aada u badan iyo riwaayaadka tiro badan ee kunka badan kitaabkeenan ku leh waana ninka raqم koobaad sheekyada muslim marka la eego waa ka ugu badan axaadiiaan ugu badan zuhayr ibn xarbi baa ninka labaad noqonaya marka kunyadiisa waa ku shuroobay de cabdillahi bn maxamed baa la yidhaha bukhaari qaaliban cabdillahi bn maxamed buu kaba cabira abubakr ibn naaficna maxamed ibn axmed ibn naafic baa la yidhah waynanu soo maray lakiin kunyadiisna mashhuur ku yahay labadoodaba eg waxbaa ka dhexeeyo awogood baa loo nisbay abu shaybahana abubakr ma dhalin naaficana abubakr ka dambe ma dhalin waayo waxaan nidhi waa kaas cabdالlahi بn mحamed ibn abi shayba ayuu noqonaya ibrahim ibn cثmaan la yidhaaho qaadi wasid kana waa mحamed ibn axmed ibn naafico naaficu waa awowgii abubakr abu shaybana waa awowgii abubakrka hore wlfd lahu lafdigan ninka dambaa leh xadaثna bahzun qala xadaثna xamaad bnu slmةa qala xadaثna haaبt can anas bn maliki ana fatan nin dhalinyaro ama shaab oo min aslama reerka aslam la yidhaah ka dhashay ama reerkaa kaba mida qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow inii anigu uriidu waxaan doonayaa alghaswa inaan duulahoon jihaad tago ayaan doonayaa walaysa maci macaygana ma ahaanin maa atajahazu waxaan ku ambabaxoon ku diyaar garoobo taasi ma ahaanin oo dee jahaasku jiimta waana la kasrin karaaye bal jahaasku fadxadaas oo qur-aankana fadxadaa dhacdayba walamaa jahaazahum bijahaazihim suuratu yuusufe bal waxa weeye waa waxan uu ruuxa uhbadii dee weeye markuubkiisii iyo silaaxiisii iyo nafaqadiisii waxyaalaha caynkaasoo dham waa jihaaskii oo de waa wixii isaga uu markaa dee cuddadii safarka ama uhbadii safarkiisii waxaan waxmaa isu leeyahy qaala wuxuu ihi markaa rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagii baana ee u tilmaamay maanta iti waxaad u tagtaa fulanan hebel u tag macnaa waxaad utima u timaadaa macnaa dee waa tegidoona u tag ninka hebel la yidhaah fa innahu isagu qad kaana wuxuu aha tajahaza waa nin dee uu magacaabay oo dadkii madiine deganaa ah qad tajahaza mid isagu wixii dee diyaar garoobay oo wixii uu baahnaayuu safarkiisa ugu baahnaa diyaarsaday iyo jihaadkan fa marida u xanuunsaday oo xanuunkan baanu la tegi karayn xaggii loo baxayay ee isaga u tag oo macnaa ujeeddada rasuulka ilaahay baa isoo diray dhahoo dee kol haddii isagii aanu bixi karahayn maanta waxaan uu ku tala gashada inuu ku jihaado dee waa si uu ninkan u siiyo faataahu ninkii fataha ahaa maalfata ayaa u yimid ninkii rasuulka ilaahay uu u tilmaamay ee uu yidhi u tag faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay yuqri'uka asalaama yuqri'uka wuxuu dee korkaaga ku aqriyayaaba uu ku asalaam asalaama uu ku salaamayaa oo dee markan aysan oo kale dee qaadanayso dee tacadigan waxa weeye waa tan rubaacigo aqra'ahu salaama waa tan yuqri'uhu salaama laakiin haddii sulaati ficilka loo bedelo oo qara'a laga dhigo salaamna ay tahay marka qara'ahu salaama iyo dee aqra'uka salaama lama odhanayo calaa ayaa iyada lagu gudbiyaa oo de waxa weeyaan aqra'u calayka asalaama ama aqra'u calayhi salaam ama qara'a calayhi salaama taas bay noqon ama tani waa tan qaadanaysa labadanba mafcuul yuqri'uka asalaama wayaquulu waxau rasuulka ilaahay uu kusoo salaamayay horta wayaquulu waxaanu leeyahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh acdinii si waa dee isagii baa anigan kula hadlaya aladii kii tajahazta bihi aada ku diyaar garowdee dee jihaadka iyo qasuga wixii aada ugu tala gashay eed u diyaarsatay ee dee ama waxa weeyaan taasa jihaaskii ahaa dee safarkan iyo qasuga anigan si anaa dee kol haddaan adigu tegi karahayn qaala ninkii wuxuu yidhi ya fulanatu heblaay haweenaydiisii buu la hadlayaa heblaay imaka dee ninkan reer fatahan reer aslam waa reerkiisun baan haynaa magaciisa ma hayno labadan kale ee dee waxa weeyaan ninkan iyo haweeneydiisan magacyadooda xataa iyadana naqli saasa uma hayno laynooma soo magacaabin dee waa dadka iyaguba asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa yaa fulanatu heblay acdiihi c aladii kii tajahaza bih waa wixii alla wixii uu diyaarsaday sahaydiisi iyo wixii kale dee uu safarkan u diyaarsaday iyo qasugan ka anigu aan dee ku aan u diyaar garoobay ee aan dee waxa weeyaan diyaarsadee jihaaskii ahaa ninkan si walaa taxbisii axabaasin oo hareebin canhu xaggiisa waa can hada alfata shay-an waxba wixii shayna ha ka reebin wixii oo dhan dhammaantii wada sii ninkan fa wallaahi baan ku dhaartay laa taxbisii minhu shay-an kollayda laadu naafiye weeye fa yubaarakana waa fa'dii dee markaas jawaabta noqonaysay ee nafyi dabadii ama dalab dabadii marka ay timaado ficilka mudaarican uu dumaro ah laguma nasbinayay taas marka ay dee nawaasibta sheegayaan markaa dee waxay ahayd daahirkuna in laa taxbisiina laba yidhaaho waayo jaazim ma jiro naasibna halkan ma jiro taa hore walaa taxbisii laadii naahiyada ahayd weeye saas baa nuunta loo xadfeeyay laakiin dee hore aan kitaabkaba ugu soo aragnay luqada carabeedna in ay kaba mid tahay waan soo sheegnay iyadoo nuuntaa la gooyo iyadoo naasibna jirin jaasimna jirin bartaas wala wax shuraaxdii halkan kaba mid ah intii aan yar ku laabmay aanan arag fa wallahi laa taxbisii minhu ma xabaasaysid oo macnaha kama reebaysid minhu waa shaksigan shay-an wax waxyaalihii jihaaskaygii kaba mid ah oo fa yubaaraka la barakeeyo laki adiga fiih macnaa laguma barakaynayo weeye haddii aad wuxuun ka reebto rasuulka ilaahayna dee ina soo faray inaan ninkan siino inna laguma barakaynayo waxba ha kala hadhin inna waxba ha kaba reebina wixii oo dhan wada siin taas buu yidhi xadiidka sida kii hore waxay nooguba sugan horta dee adigu addalaalatu cala alkhayr way nooguba sugan tahay arrinta kale ay noogu sugana ruuxu hadduu dee khayr niyoodo shay buu doonay inuu jiho ama meel daaca iyo khayra kuba bixiyo jihadii uu islahaa ku bixi baa u suurto geli weyday aag waxa buu doonayay inuu la baxo ee ilaahay daraaddii uu laba baxo jiho gaarana uu ku talagalay jihadii baa suurto geli weyday inuu wixii kuba bixiyo maxaa u roon inuu dee jiho kaloo khayra kuba bixiyo isagu eeg waxaan uu diyaarsaday inuu isagu ku jihaa tago ayuu u diyaarsaday waa jiho khayray ahayd waxaana waa wa nafaqadii iyo bal matalan taasoo wax u tirsan ajrigeedii yeelanayo haddaba halkii isagii uu xanuunsaday umay suurto gelin oo dee waatan ma tegi karayo maxay noqotay rasuulka ilaahayna sidan usoo tilmaamay ninkana uu soo diray inuu dee cid kale oo wixii ku jihaada uu bal matalan kuwa bixiyo taasoo khayrkaasa imika markaa waa dee wax ka acamsan bay halkan culimmadu faa'ida ahaan uga soo qaateenoo shay buu niyeeyey khayr ah inuu jiho ku bixiyena waa niyeeyey jihadii ayaa ay markaa adkaatay inuu kuba bixiyo marka maxay noqonaysaa waxa roon inuu meel kaloo jiho kaloo khayr ah haddii tii hore ay u suurto geli weydo ama ay ku adkaatay inuu kuba bixiyo waxaan u leeyahay sheekhu walaa yalzamhu dalika maa lam yaltazim binadr arrinkaasi laakiin waajib kuma noqonayo laazim kuma noqonayo haddii markii hore nadar ahaan dee aanu ahayn nadar waxaan oo isaga laazimo dee dib aan isagii ugu soo noqonayna haddii jihadii markay kuba adkaatay wixii uu iskaba daayo agniyo khayr bay ahayd way ku adkaatay u iskaba daayey waxay noqonaysaa taasi laazim iyo waajib kumay ahayn buu leeyahy bedelkani laakiin waa sida roon haddaan nadar jirin bal markaas taas xadiidka waa waxyaalaha inooga sugan xadaثna سacيid بن manصuuri وabu الطاhiri qaala abu الطاhiri aخbarana بn wahbi وqaala سacيidu xadaثna cabdالlahi بn wahb macnaha labadan sheekee mslim ayaa midkoodna wuxuu yihi akhbarana بn wahbin ka kalena xadaثna cabdالlahi بn wahbin oo uu magacaabay xadaثnana waay qaala akhbaranii cmr بn الxاariثi can bukayr bn الأshج can bsr bn سacيidi عن زيد بن khالد الجuhني kolay بkayr بن cabdاللahi بن الأshجي bsr بن سacيid الxdrmiyo dee horeynoo soo aragnay صxaabigana dee أxaadiis horeba waa inoo warinayaynu soo aragnay عan زayd بn khالد الجuhني عan rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qاl أnahu qاal man جahزa ruuxa anba bixiyo weeyo wixii dee جahaaزa uga baahnaa hadday tahay gaadiid iyo hadday silaax tahay iyo hadday saadkii iyo sahaydii ay tahay taas buu noqon qaaziyan ku duulaya fii sabiili llahi faqad qaza isaguna uu duulay ajrigii qaziguu leeyahay waman khalafahu ruuxa ka hadha ee uga khaliif noqda fii ahlihi ehelkiisii waa ka bikhayrin khayr oo ninkii waa baxay jihaad buu u baxay i qoyskiisii haddii xaaskiisii iyo carruurtiisii haweenadiisii iyo isagii waa ka maqan yahay oo dee meeshiisii baa bannaan haddaba isagii dee muu bixine iyagii buu laakiin uga ninkii ciddii baxday buu uga khaliif noqday ehelkoodii oo marka la eego de wixii ay xawaa-ijtoodii iyo baahidoodii ahayd buu isagii u qumayaa masaalixdoodiibuu bal matalan si dee halkiisii buu galay un wuxuu isagu laba iman lahaayee xagga marka la eego xawaa-ijtooda usoo guditaankeedii iyo masaalixdii dee taasna uu qabanayey buu halkiisiibuu u galay oo wixii uu qabanayey wanaag ahaa buu u qabtay faqad khazaakaasna dee ninkii markuu isagii ehelkiisii cid ka kaafida helay waa kaa jihaadkii u faaruq noqdo waxaa dhici karta hadduu cid ka kaafida aanu helin ay kuba adkaan layn inu jihaadka u baxaa kaasna waa duulay oo ajrigii qazwiga ayuu leeyahay xdثna abالربيع الزهراني qال xdثna يزيد يعني بن زريع qال xdثna حuسين المعلم qال xdثna يحيى بن أbي كثير عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن بصر بن سعيد عن زيد بن khالد الجuhني waa xadيiثkii زayd oo bal mثلا dee سند kale un imika laynoogu warinayo xusein xusein almucalimna hor waynu usoo aragnay xusein ibnu dakwaan weeye ee yaxye iyo abu salama iyana taabiciinti iyo busri intuba waa taabiciintii bay kama mid noqonayaan waa saddex markaa taabici zayd ibnu khaalid baa qaala anahu qaala qaala nabiy llahi salى اllahu عalayhi wasalam man jahaza gaaziyan faqad gazaa waa lafdigan soo laqbayna imika waman khalafa gaaziyan laakiin qeydkii hore aynoogu jira hadday shar iyo xumaan tahay iyo khiyaamo dembi aada u weyn baa jira oon arki doono sida waciidkiisa iyo ciqaabta ka dhalanaysa ee waa khayr waman khalafa gaaziyan fii ahlihi ay bikhayrin faqad gazaa kaasna waa duulay oo isaguna waa duulay bal markaa waxa weeyaan oo ajrigan dee buu leeyahay umuurahan lagu helayaana jihaad kasta ama ha yaraado ama ha badnaado waa helayaa kii gaaziga ah ee dee matalan ruux gaaziya isagu maya dee jihaadkiisii u diyaariyey ha yaraado hase badnaado jihaadkaasi ha dheeraado ha dhowaado ajrigii waa leeyahay ruuxii isagu kaa maqan ee jihaad u baxay halkiisii ehelkiisii usii gala wixii uu u qumi jiray iyaga bal matalan isagii uba qumee khayr iyo wanaag ahaa isaguna waxa weeyaan ajrigii ama waxa weeyaan haddee jihaadkii iyadoon la eegin qadarkiisa iyo intuu la egyahay iyo waxyaalahaas iyo inta la maqnaaday dherarkeeda ajrigii kolley waa leeyahay weeye xadaثna وxadaثna زهير بن xرب qال xadaثna إسmاعيل بن cلية عن علي بن المبارك qال xadaثna يحيى بن أbي kaثير qال xadaثnي أbو سعيد mولى المهري عن أbي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal xagga snadka horta cid aynaan hore usoo argi kuma jirto laakiin nin baa jira axaadiistiisu ay aada u yar tahay oo waa ninkan abu saciid mowla almahriyi ee saxaabiga ka warinaya abu saciid alkhudri ee la kunyada ah xadiis baa inoo horeeyey kitaabu alxaj meelihii ugu dambeeyey ama fadaaishii madiina xadiiskii allahuma baarik lana fii muddina iyode allahuma baarik lana fii saacina kolley duruqdiisa mid kaa mid ah ayuu ku sugnaa isagoo sanadkan cali ibnu mubaarak iyo ee inta ka dambeysana ay sin isugu xigeen sanadkuna intan isugu xigay bal waa kitaabulxaj ama fadaa'il lmadiina baan leeyahayoo fadaa'il madiina haddaad dib ugu laabantaan dee kolley weynu heli qaybaha dambe ama tarkiibka madiine suknaheeda iyo waxyaalaha baabkii u dhigtay lays jeclaysiinayo ama lays tarkiibinayo halkaas baan kusoo maray ninkana nin ay magaciisa culimadu inoo soo naqliyeen qaaliban walow imaam nawowi hadalkiisa aan arki doono ma aha waana nin taabiciyo taabiciintii dhexa kaba mid ah bal taasba weeye haddaba bal intaanan xadiiska wada gaadhin intiisa kale aanan aqriyin imaam nawowi raximah llahu tacaala kalaam buu ku leeyahay ninkan oo wuxuu ka cabiray isnaadi hada alxadiisi ama fi isnaadi hada alxadiisi abu saciidi mowla almahriyi abu saciid oo almahri ama taas dee ninkaa nisbadaale mawlihiisa ahaabaa kuba sugan laakiin wuxuu yihi wasmuhu salim ibn cabdillaahi abu cabdillaahi nasriyu binuun almadaniyu mowla shadaad ibn اlhaad wayuqaalu mowla malik ibn aws ibn اlxadathan wayuqaalu mowla dawsin wayuqaalu lahu salimu sabalana ويقال له وهو سالم البرد وهو سالم مولى النصريين وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المديني وهو سالم مولى مالك بن عوس وهو سالم مولى المهريين وهو سالم مولى دس فالأدب وحاس ولن كم بالله وأسامي آد متعددة وشخص كريانا لو ده كل أمثال ينظائر بولاي شيخا وحق وصاك وبركتي عبد الغني بن سعيد حافظك أنا كتاب بوك وخاص يلي kutubta musalaxoo roon roon saa dee waxa weeyaan culum ulxadiis iyo manduumaadkiisa labada alfiyo kale iyana baab ama cunwaan bay uba dhigtaan dadka waxa weeyaan asmaa tacaduday bale iyadoo shaksigu shaksi keliya yahay bal taasi iyado hawl ma lahay dee waniga lahaa magaciisa lama soo naqlin imaamkuna saalim buu ku fasire bal waxaa jirta horta ninkan saalim la yidhaaho ee magacyada leh meelo hadalka badan iyo ama magacyadan iyo nisbooyinkan iyo waxaan kala duwaneen ninkan keligii leeyahay ayaa mid kamida waxaa ahayd saalimun mawla almahriyiina waana halka ishtibaahu kaba yimi laakiin raggii xufaada ahaa ee dee taraajimta ruwaadana cinaayada weyn u lahaa laba nin bay ka kala dhigeenoo saalimkan uu imaamku tilmaamayna baabka siinka ayay ku keenaan waa qeybta hore taraashimta waa baabka siinka mana sheegaan inuu yahay abu saciid mawla mahri abu saciid mawla mahrina magac uma sheegaane kunyooyinka marka lasoo gaadho ayaa ay dhigtaa ninkan abu saciid mawla mahriyi iyadoon wax kala dhaafin xaafid ibnu xajarna maqbuul min athalitha ayuunbuu kuba dhaafay xataa magac may sheeginoo geeri uma sheegaan oo waxumay sheegin xaafid ibnu zina isagoo sheegay laba xadiid inuu muslim ku leeyahay kitaabkiisa tahdiib ulkamaal laba xadiid inuu ku leeyahay ee waa laba markaa waa tilmaamay uun tarjamada kalena way dhigtaan tanna way dhigtaan marna may soo naqlin qowl ah in uu labadoodani ay isku mid yihiin abu saciid isku dabaqo weeye laakiin kaas waqtiguu dhintay waa la garanayaa kan may soo naqline bal waxaan leenahay imaamku sidan baa uu yihi qorooyinkii ka naqliyey barhkoodna dee sidan bay soo dhigteen laakiin markaan eegno kutubtii taraajimta taqriib hadday tahay iyo hadday tahay tahdiibulkamaal iyo tahdiibu tahdiib iyo kuwaas oo kale laba shaksi bay kaleyiin kaas salim sabalan waa nin kan abu saciid mawlilmahrina magaciisa maba hayaan waana muslimna labadan meelood buu kuba leeyahay bal taas baa yar jirto kalaamkan imaam nawi waxa kuba yar sugan taasba weeye oo ah inaanay dee waxa weeyaan labadaa xaafide mizi iyo ibnu xajar labada t mid kastaba gaar ahaan tarjamo gaara ay u dhigteen aanay sheeginna qowl ay cid ka soo naqliyeen oo keenaya inay mid keliya yihiin xataa waa la yidhina may odrhan bal arrinkaas baa jira waa yar ogaan doontaan xagga xadiidka ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama bacثa wuxuu diray bacan bacsigu waa dee faclu bimacna lmafcuul oo waa ciddii la dirayey bucuusna waa lagu jamciyaa waxaan filayaa inaynan kitaabka hore bucuus uguba soo aragnay bacsiga bucuus waa lagu jamciyaa macnuhuna ciidan buu diray weeye ilaa bani laxyaana ma lixyaana labada dabdiba way soo naqliyaan sharaxana way kuba sugan tahay reerkaa reer bani laxlaanya la idhaaho min hudaylin hudayl ka mida macnaa hudayl waa qabiilo aada u ballaarhnayd oo waxa weeye cabdillah bin mascuud iyo reerkoodiyo weeye lixyaanna waa jirib iyaga kaba mid ah ee intaanay soo islaaminna way ahayd oo ay kufaar ay ahaayeen haddaba ciidan buu u diray faqaala wuxuu yidhi markii uu dadka dirayey liyanbacis ha baxo min kuli rajulayni laba nin oo kastaba axaduhumaa midkood ee maaha uun laba nin oo meel iska wada taagan oo laleeya midkiin ha dhaqaaqo taas waxa weeyaan uun waa dadkii dee kolley calaaqa ka dhexaysay midna dadkii u hadhayey midna kan jihaadkii baxaye ah kan isaga hadhayna uu ruuxan kalena dee isagu halkiisii uu geliyay ehelkiisii oo macnaha waa dadkii isureerka ahaa meel wada joogay labadiiba midkood haba bixen qabiiladii hadday tay barhkeed ha bixeen barhna haba hadheen weeye liyanbacis min kuli rajulayni axaduhumaa midkood ha baxo laba ninoo kastaba midkood ha baxo waاlajru baynahumaa ajriguna dhexdoodu iyo wixii ajri ahaa ee halkan kaba yimiye jihaadkii ahaa kana hadhitaankan uu hadhay uu weliba khayr kaga hadhay ruuxa sa inoo dambaysiu ajrigiisii ku yeelanaya kaa kalena jihaadkiiyo dee ficilkan uu la baashiraya ama camalkiisan buu kuba yeelanaya ajriguna labadoodu dhexdooda ahaaday u kaba dhexeeya daahirka cibaaradu si wax looba qaybinayo taasba weeye oo ajrigii la helay ee loo qaybinaya bal iyada weliba waxay noo yar dambeeyeen markana sii sheegayeen axaadiisii noo dambayso waاlajru baynahuma وxadثnي اسحاq بن منصuر qال أخبرnا cبدالصمد yعnي بن cبdالوارث qال سمعت abي abه cبdالوارث weeye يxadiث xaal uu waramayo qaala wuxuu yihi xadثnا الxuseyn xuseynna waa ninkii marka dhoweyd sanadka inoogu sugnaa xuseyn المcalم ninkaa weeye waa xuseyn بن dakwan wuxuu yihi markaa cبdالوارث waxa ii waramay alxuseyn waa xuseyn بن dakwan المcalم can yaxya yaxyuna waa yaxya bn abi kasiir kan imika dee dariiqii hore inooguba sugan qaala xadaثanii abu saciidi mawla اlmahriyi qaala xadaثanii abu saciidi اlkhudriyu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay bacثa bacثa bimacnaha waa xadiidkii hore macnihii amaba dee riwaayadan taas macnihii xadiidkaas hore bay leedahay waxadaثanii isxaaq bnu mansuuri qaala akhbarana cubaydullaahi yacni bna muusa waa cabsi can shaybana shaybaan ibna cabdiraxmaan can yaxya yaxyana waa ibn abi kasiir halkan baa sanadkeeda ay duruqdu isugu imanayaan bihada اlisnaadi isnaadkaas oo yaxya intii ka dambeysay bimilahuna waa xadiidkii hore dee mid laba mid ah isku mid yihiin وxadثna سacيid بن منصuuri qال xadثna cabdاللahi بن وهبi qال أخbaranii cمr بن الxاariث عan يزيid بni abi xabiibi عan يزيid بni abi سacيidi mowlى الmhriي عan abihi عan abi سacيidi الkhdriي bal xagga sanadka cmr بن الxاariث oo ninkii فqihaaye imaamka ahaa dabaqadaa toddobaadna ahaa dee raggaas lays iyo malik iyo dabaqadoodii weeye cilmigoodiina waa leeyahay laakiin aada buu uga horeeyey xagga geerida isagoo hore u dhintay yaziid ibn abi xabiibna waa nin sikaaru taabiciin aynu hore usoo maray oo faqiihaay oo isna reer masar ahaa can yaziid bni abi saciidi ninkan baa cusub waxaa dhalayna ninkani makaansoo haynay abu saciid mowla lmahriyi baa dhalay abu saciid mowla almahriyi waxaan ihi laba xadiis buu ku leeyahay kitaabkeenan ninkana xaafid bn xajar wuxuu kaba cabiraa maqbuulu min asaadisa macnaa nin maqbuulah jedad derajo xoogle ma aha duruqdana waa duruq mutaabaca waa ruuxa aan bal matalan dee axaadiis badan aan lahayn waxa looga tagaa axaadiistaas xadiidkiisa looga tagaa na aana ama la yidhaah waa daciifna aanay meeshii jirin cid kalena ay axaadiistii la wadaagsatay raacdo ku raacdo haddii aanay mutaabaca jirin inka mutaabaca jirtee ninka caynkaasa wuxuu ka cabiraa xaafid ibn xajar istilaaxiisa layin alxadiid waa layin maqbuulkiiyo layinkii markaa farqiga udhaxaynaya kan mutaabaca jirta kaasna cida wax kumay raacin xadiidkan uu warinayo marka waa layin alxadiidka u odhanaya kana maqbuul buu odhanaya kitaabkeenana ibnu xibaan isagu siqaadkiisuu ku sheegay sida aabihiiba siqaadkiisa ugu sheegay kitaabkan muslimna isagoo xadiidkan buu ku leeyahay abihi hadduu laba lahaa isagoo xadiidkanun buu leeyahay xadiidkaa hore dee aynu fadaa'il kusoo aragnay riwaayo kuma lahayn meel dambena kuma laha waa yaziid ibn abi saciid wuxuu yihi abu saciid alkhudri ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bacatha waa diray ilaa bani laxyaana ma lixyaana ayuu ciidan u diray waxaanuu yihi waqaala liyakruj ha baxo min kuli rajulayni laba nin oo kasta oo dee waxa weeyaan ka hadhay uu reerkii kale iyo hawlihiisii u qumayo rajulu nin ha baxo ninada ha u hadho dadkii uma qaala lilqaacidi kii fadhiyey oo aan bixin buu ku yidhi ayukum kiina waa dadkiinan hadhay ow oo khalafa uga khaliif noqda alkhaarija kaa baxay fii ahlihi ehelkiisii wamaali bikhayrin wanaag taasi waxay noqonaysaa dee waa xawaa'ijta xaajooyinkoodiibuu u gudayaa hadday infaaq u baahdaan buu nafaqaynayaa waa daafacayaayo hadday dembi iyo ciddae daafacda u baahdaan isagii baan amuurtoodii buu u kaalmaynayaa taasba weeye musaacadadu taas bay noqon bikhayrin kaana lahu waxaa u sugnaanaya mithlu nisfi ajri lkhaariji kaa baxay ajrigiisa barhkii wax la mida ayaa u sugnaanaya oo kii baxay ajrigii uu lahaa barhkii ayuu kan wanaagga iyo khayrka reerkiisii ugaga hadhe uga khaliif noqday uu yeelanaya bal horta xadiidka si guud waxay nooguba sugan imakaa ninkan jihaadaye jihaadka u baxay dee wax isaga u gaara iyo dad u gaaro uma dagaalamayo uma jihaadayo waa maslaxadii muslimiinta iyo diinta si guudba weeye markaa dadkii muslimiinta buu maslaxo iyo wanaag u samaynaya daba dadka caynkaasee dee iyagu wax maslaxa ay dadkii muslimiinta ugu sugan tahay ama amar uqde sameeyey ama amar waxyaalihii dee iyaga muhimaadkooda wax isaga ku hoosamaha waxaa dadkii muslimiinta ama dadkii wuxuuguba tarayo ixsaankii loo ixsaan falayay bal taas baa inoogu sugan iyo boorin layskuba boorinayo kaa in looba ixsaan falo oo dee waa tan waa marka laega xadiidkan dee ciddii iyadu hadhay dadkaas iyagii uu ixsaan fashee wanaaguba samaysay dee dadkaa iyaguna muhimadaa guud kuba jira iyo maslaxadaa guud waa kan ajrigan iyo sawaabkan ay yeelanayaan macnaa waa boorin ficilka caynkaas dee intanun kuma khaasee ciddii wax weyn ama wax maslaxa dadkii muslimiintii u samaynaysa ee umuurihii iyaga muhimaadkooda ha u qumaya in bal ixsaankii loo ixsaan farayay taas xasinteeda weeye bal xadiidku intiisa kale waa inoo daahir kaana lahu mithlu nisfi ajri lkhaariji baa intan xadiidka u dambaysa ay tahay waxaanan markii hore soo maray man dalla calىa khayri falahu mithlu ajri faacili oo waa ajrigiisii wax lamida inuu yeelanayo axaadiid kaloo sia kaa sunno khayra jideeye iyo taasna waa tii iyaduna macnaha iyadoo ruuxa ruux sooman afuriyo oo kale inuu ajrigiisii wax lamida yeelanayo iyadoon kii saa'imka ajrigiisii waxba laga dhimayn oon lagaba nuqsaamin ahayn iyo kollay waxyaalo kala duwan oo keenayay ruuxaasi ajrigii camalkan khayrkaa dee niyeysnaa laba yimi inuu ajrigii dee kan sameeyey lahaa mid laba mida ama dee waxyaalaha kale iyo acmaashaa laba yimi inuu yeelanayo si waxaan waxba aan waxba lagaba dhimahayn bal taasi way soo aroortay xadiid taa kaba sariixsan oo abu da-uud iyo kuba sugnaayo ruuxu hadduu soo weysaysto masjidkiibuu ku soo socdaa dee niyadiisuna waa jamaacadii aada la tukatid oo jamaciibuu u soo baxay markuu soo galayna salaadii waa lagaba baxay niyadiisaas baa laga ajri siinayaayo ajrigii ruux jamaacadii ku tukaday oo kaleu yeelanaya xadiidka abi da-uud iyo bay kuba sugantahy macnaa waa ajrigii oo dhan baa la siinaya kale day niyadiisu taa ahayd waa soo socdee waa laga horbaxay keli xataa hadduu ku tukado ajrigii jamaacada waa yeelanaya bal dee kollay nusuusu way badan tahay faa'iideynaysay ruuxan niyadiisa khayrka dee kollay waxna waa laba yimo oo ka wax la baashiraye inuu ajrigii wax lamida yeelanayo xadiidkana nus baa kuba yimi lafdiga horena walajru baynahuma isagu sariix maahayna kan baaba dee ka sariixsan marka culimada qaarkood waa sida imaamkan qurdubi la yidhaahoo kale isagoo dee umuurahaasna soo qaaday ayaa wuxuu kaba dhigay lafdiga nisi wuxuu muqxamiyey min bacdi ruwaat oo lafdiga nis macnuu yahy kaana lahu mithlu ajri اkhaarij kii khaarijka ajrigiisii wax la miduu leeyahay lakiin dee xadiidkani sidanuu inooguba yimi wax dee imika la yidhaha waa iqxaan baa jiriyo waxyaalahaasna kumaba haboona oo imika meelahantaa kuma haboona marka bacd alculamaa iyaa waxay kaba dhigaan ruuxan dee isagu sidan kan daaliga ah oo kale iyo kan dee alkhaalif bkhayr oo kale iyo kan isaga kii mubaashirkaa camalkii aan la ahayne laakiin waxyaalo laba yimi ee dee niyadii khayrna kuba jirtay ajriga uu helayo inuu ajrigii kan lala sinaanayo laakiin bikayri tadciif macnaa ajrigii kani lahaa inay waa loo laablaabayaa loo ziyaadinaya haddaba ajrigii tadciif oo aan tadciifkii lahayn oo kaleu yeelanaya waa bacdigood iyadna mid ay ishaareen kolley waa iska yar baciide balhalkan kolley aimadu iyagoo nusuustaa kala eegaya kol hadduu ruuxani maaha uun imika niyo khayr uu niyeysnaa weliba kani ruuxii isbaha uluu qabanayaa walow kaasi uu ka mashaqo badan yahay khayrkan uu uga khaliif noqday xawaa'ijtoodii uu u gudayey hadduu u baahdo uu nafa ay u baahdaan nafaqaynaye daafacaye wixii ay u baahnaayeen bal ugu qumayo iyaguba waa camal iyo waxyaalo uu laba imanayo bal markaa saxaaf ibnu xajar iyo dee malaa hadal looga yar horeeyeyna waa jiraaye waxay tadciif la-aantaha bal haddaan waa ajrigoon tadciif lahayn iyo kana tadciif u leeyahy aan iskaba dayno arrinkan baa waxay iyagoon lafdigana iqxaam iyo muqxam iyo ziyaado aan lagaba dhigin ayaa waxay uu kuba fasiray isagu waa tan xadiidkan markuu dee masaladan iyo guud ahaan qabanayay markaan eegno ruuxan isagu labadoodii ajwal ajru baynahumaa ajrigiibaa uba dhexay dhexdooda ahaaday meeshan laguba helayaa lafdiga xadiidkaasi ahaa ee haddaba haddii kan khaalifka ah iyo kan khaasiga ajrigoodii laysu geeyo oo labadoodii loo qaybiyo midba qeybtiisa helo dee qeybtani marka labadii ajri majmuucoodii loo eego waxay noqonaysaa isagoo mid kasta ajri dhan yahay wuxuu noqonayaaba nisfigii majmuucaas labada ajri oo mithaal ahaan bal haddaan soo qaato haddii ruuxan imika ajrigiisu kunba uu ahaa dee darajaba ama kun dee fadligiisuba aan ka soo qaadna bal cadadkaas kii kalena uu kun ajrigiisu noqday labadoodii labadii kun marka laysu geeyo haddii bal majmuucii ajrigii halkan ka soo baxayay loo qaybiyo oo kana uu kun helo markaa ina laba kun bay isku noqdeenna kana uu kun helo markan kunkan kani helay aan u nisbayno majmuucii ajriga nis buu noqonayaa kan kale wuxuu helayna majmuucii ajrigiisa marka loo qaybiyo nis buu noqonayaa ajriguna ajri kaamil buu ahaayo bal matalan markaan u geyno ajrigan ajrigan aan u qaybino ee majmuucii aan isugu geyno taasoo kale baa ictibaar si wuxuu nis helay waxaana ay tahay un waa labadii ajribi majmuucoodii mid kastaba wixii uu helay dee niskiibuu uba dhigmayaayo waa iyadoo markaa adigu bal muhimku ajri kaamila ruuxu uu helayo laakiin marka labadoodii ajri laysugu geeyo mid kasta wixii uu helay dee nisfigii majmuucii labada ajri buu noqonayaa bal taas baa adigu yar tawjiiha markaan idhaahno ajri dhan buu helayaa nusuusta kalena aan eegno ruuxan mubaasharadii ajri ha ku hele kan daaligaa iyo kan jidayntaa iyo kan ficil kaloo dee noocaasa laba yimee ruuxii waxaa sameeyey buu ajrigiisoo kale leeyahay oo taasi ay keenaysaa lahu mithlu ajri faacilin ajrigiisii ay isku mid yihiin bal tan riwaayadan siday ku tawjiihiyeen siday kuwa kale uwaafaqdo taas ba wey waana xaafid maxajar horta tawjihiisii hadal qurdubiya noocaasna waaba jiraan oo dee qurdubina waa ka horeeyeen baabu xurmati nisaaءi اlmujaahidiina wasmi man khaanahum fiihina hadakani baabu xurmati nisaaءi اlmujaahidiina dadka iyagu jihaadaya dumarkooda dumarkaasi xurmada ay leeyihiin ay ku leeyihiin dadkii hadhay bal taas baa waxa weeye baabkeedii uu yahay iyo wasmi man shaksi dembigii khaanahum khiyaansaday waa khana اlmujaahidiina fiihina fii nisaa'ihim dumarkooda marka la eego ruuxii khiyaansaday ee kaa horeynu soo marree ajriga badan lahaa waa ruuxii khayr iyo wanaag isagii dee markuu iyagii kaba hadhay uu markaa sii sameeyey iyagoo usii sameeyey ugaba khaliif noqday khayr buu ahaaye kani khiyaamuu laba yimi shar iyo xumaan buu ugaga khaliif noqday dadkii ay kaba tegeen iyo dumarkii ay kaba tegeen bal dembigiisa uu mudanayo inta uu leegyahay ayuu baabkiisii yahay isaguna xdثna abubكر بن أbي شhيبة qاaل xdثna وkيع عن سفyان عن علqمة بن mrsd عن سلaيمان بن برaydة عن أbيه qال أنه qاaل snadku waa dadkii aynu in badan soo argn bal isagoo si aysu xigana meelo waan kuba soo aragnay سفyaankuna kol hadii wakiic سفyaan uu iطlaaqo waa سفyaan thawri horaan usoo sheegnay wakiic waa سفyaanku iطlaaqaya waa سفyaan thawri un wuxuu yihi markaa sulayman ibnu bureyda aabihii buu kaba warinayaa bureydat bnu lxusayb صaxaabiga macruufka ama mashhuurka reer aslam qaala wuxuu ihi صaxaabigaasi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yihi xurmatu nisaaءi اlmujaahidiina dumarka adigu dee waxa wey markaa ragga mee mujaahidiinta dumarkooda dumarkaa xurmadoodu cala lqaacidiina kuwa qaacidiinta korkooda ama dee ay iyagii xurmadooda usugnaatee ugu sugnaatay cala alqaacidiin waa kuwii fadhiyey jihaadka kaba fadhiyey kuwii aan teginba weeye xurmada jaanibkaas ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkood xurmadoodii oo kale weeye iyaga korkood ugu sugnaatay oo xurmadii hooyooyinkood ay kuba lahaayeen ama xurmadii jaanibka ahayd mid laba mid ah ayaa dumarkan mujaahidiintii dadkii qaacidiinta ahaa waxa weeyaan ay de ay kulba leeyihiin oo korkooda ugu sugnaanaysa bal xagga xurmadaasi kolley imaam nawowi raximah اllahu tacaala waa laba dhinac bay kaba iman buu yihi midi waxa weeye taxriimu tacarudi lahuna biriibati min nadarin muxarami wakhalwa adigu waa iyagiyo in loogu banbaxo wax tuhuma iyo riiba iyo shaki keenaya ama xumaanba ah sa nadar aan banaanayn khalwo aan banaanayn haasaawi iyo waxyaalaha caynkaasoo loola tagayo xadiidka muxaramka taasi waa waa xaaraamnimadka jaanibkaas arrinta taasi waa jaanib jaanibka labaad ee xurmadan iyadoo ay kaba imanaysaa waa ixsaankii loo ixsaan falayey xawaaijtoodii loo gudayey aanay dee bal matalan taas wixii xawaaijahaya dee mafsadiya waxyaalahaasna aanay kaba ratimahayn waa taa dee arrinta aynu soo marray ee wax wanaag iyo khayr aynu sooba tilmaanay awjuhdiisana loogaba khaliif noqdo bal labadaa dhinacba weeyaanoo waa wax adigu ma aan banaanayn oo ama nadarkii ha noqoto ama khalwo haba noqoto ama xadiis iyo haasaabo haba noqoto iyagii loola yimaado ama lagula kaco taasi dee wax banaan maaha jaanibka kalena waa birigoodiiyo ixsaankoodiiyo xawaaijtoodii loo gudayey ayaa iyadna xurmadii waxyaalihii kaba dhalanayay kaba mid ah haddaba taas haddaba ti waa xagga adayga iyo mansilada kuwa hooyooyinkoodun bay laba mid yihiin marka xurmadu imika dee xurmadii nikaax iyo waxyaalahaas sax dee waa naag la qabo nikaax idu ma banaano oo in markaas laakiin dee xurmadii hooyado jaanibkaa markay noqoto mid mu-abada ayay ahayda tani mid mu-abada maaha ee bal waxaan kuba fasiraynaa saa weliba nawowi kuba fasiray oo bal matalan ah labadaa jaanib ama labadaa shay inay xurmadani wada kulansanayso jaanib dee aan banaanayn iyo jaanibkan ah birigii iyo ixsaankii iyo xawaa'ijtoodii loo gudayey haddaba taasi wey ka xurmati ummahaatin wamaa min rajulin nin ma jiro min alqaacidiina kuwa iyagu fadhiya ee jihaadka ama kaba fadhiyeen bixin kaba midoo yakhlufu bedelaya rajula nin min almujaahidiina mujaahidiinta kaba midoo macnaa uga khaliif noqonayo fii ahlihi ehelkiisa uga khaliif noqonayo dee reerkiibaa buu yihi kasii warhayo si ogow buu yihi isagiibuu uga khaliif noqday ehelkii oo fa yakunuhu khiyaansanaya kolley damiirkan yakunuhu ku jira rajulkii baan u celinaynaa maa min rajulin min alqaacidiina yakhlufu rajula waa rajulkaasi dee mujaahidiintii kaba mida oo fa yakunuhu ninkaas dee mujaahidkee jihaadka u baxay khiyaansanaya fiihim iyaga fiigoodii oo dee imaka laftii ahli baa inoo horeeyey waa ehelkii un baan damiir ahaan ugu celinaynaa dadka ehelkii dee hadday dumarka ay gaar ahaan tahay saa laftiga tarjamaduba fiihina buu ahaan laayeen waa xurmo ahaan iyo balsey bacdosho dhex kaba cabiraan halkan fiihim ay fii ahlihi ehelkiisii buu ninkaa khiyaansaday ilaa uu jiro waqifa waa loo joojinayaa lahu damiirkan lahunaba rajulkii baan isaga celinaynaa maxay ahaa yakhlufu rajula min almujaahidiina lahu waa rajulka mujaahidiinta kamida dee la khiyaansaday ehelkiisii xumaan loogu dabamaray weeye xumaan loogu dabamaray ayaa ninkan khaa'imka ah loo joojinaya bal taasi waa tafsiir ama waaba marjico damiireed waxaa kaloo dee halkan ah waana sida diibiya uu isagu yidhaaho ilaa waqifa lahu oo ilaa oo uu jiro nin saas oo ciddaa iyagu jihaad u baxday dadkii iyagu ay kaba tegeen dee xumaan iyo waxaan khiyaamo isagii ugaga hadhay taasi hadduu jiro waqifa waa la joojinaya waa kii khaayinka ahaa lahu ay liajli maa facal wey waxaan uu sameeyey daraaddii oo ah su'u lkhilaafa dee kan ghaasigaa fii ahlihi xumaan buu isagii iyo xumaan buu kaga khaliif noqday oo ehelkiisii ugaga hadhay ama ugaga khaliif iyo naa'ib noqday haddaba ficilkaa xunee uu sameeyey daraaddii oo markaan idhaahno lahu ay liajli maa facala min suu'i lkhilaafa waxa uu sameeyey khilaafada xun ah taa daraaddeed ayaa la joojinayaa goormaa la joojinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha nasaa-i riwaayadiisa halkan waxay qiila lahu hada khaanaka fii ahlika fakud min xasanaatihi maa shita in la odhanayo dee lafdiga muslimna waa kan inoo soo socdee markaa la joojiyaa lagu odhanaya kii khaaziga ahaa kii markaa mujaahidkaabaa lagu odhanaya haadaa ninkani khaanaka fii ahlika waa lafdiga nasaa-i ahelkaagiibuu adigu adiga uu ku khiyaansaday fii ahlika khiyaanadna waa xaggii ehelkaaga oo markii dee aada maqnayd buu ehelkaagii xumaan iyo waxyaalo kulaba kacay ee fakud min xasanaatihi maa shita xasanaadkiisa waxaad ka qaadataa wixii aada doonto bal laftigii muslimnaa fayaakudu markaa uu qaadanayaa waa kii markaa mujaahidka ahaa min camalihi min camali hada rajul اkhaalif bisuu'in weeye waa ninkan isagu suu'a iyo xumaanta isaga kaga dee ugaga hadhay ehelkiisii ugaga markaa khaliif noqday maa shaa wixii uu doono wixii uu doono oo koleysay halkan bacd alculamaa yidhaahaan kibarka macsiyadan bay tilmaamaysaayoo hadduu waxaanu khiyaamo kala yahay madlimo kala yahay camalkii uu ruuxani ama dulmigii iyo madlimadii uu sameeyey in u dhiganta ajrigiisii laga qaadaya halkanna waxaaba layihi ruuxii baa lagu fasaxaya oo la odhanaya dee camalkaaga camalkiisii waa xasanaadkiisii waxa doonto kaba qaado waxa doonto ninkani xumaantaasi iyo khiyaamadaasuu sameeyuu kugu sameeye waxaad adigu doonto looma qadarino in looma goynayaba ujeeddadu waa kibarka macsiyadan fayaakudu wuu qaadanayaa min camalihi waa xasanaadkiisii maaha camalkiisii ka dhanbe maashaa wixii uu doonuu kaba qaadan marka rasuulki ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh famaa dannukum marihiinu muxuu yahay oo maxaa u malaynaysaa ninka caynkaasa ee dee layidhi ehelkaagiibuu ninkani adigu xumaanka ugu daba maray khiyaamadaas waana nin uu aaminay khiyaamadaasuu kula kacay ninkii la yidhi laguna fasaxay xasanaadkiisii maxaydin u malayn inuu wax ka tegi ma u malaynaysaan weye inuu wax kaba tegi miyaa u malaynaysaan iyadoo dee ibnu aadam iyo xaaladiina laba garanayo macnaa markaa isagii lagu fasaxay xasanaadkiisii inuu u xasanaadkiisa kamida hadday u suurto gelayso laga laga joojin inuu kaba tegay miyaa u malaynaysaan ujeeddaduna waa arrinkan iyo xumidaas ay leedahay iyo dembiga halkan kaba imanaya weynidiisa ayaaba xadiiska fartaha inooguba sugan وxadثnي محamed بن rاaفiع qال xadثna yaحyى بن آdم qال xadثna mscr عan clqمة بn mrsd عan بn braydt بn braydada markan dhawed waa tan waa sulayman in kale walaalay inoo hore kitaabka waan ugu soo arnay bilowyadii kitaabka iyagoo wada socdana cabdالlah بn brayde la yidhaaho labadooduba dee waa reer marwo ayay ahaayeen waana labanoo taabiciin oo iq ah oo bal waxoogaa kele geerureeye aadna bal matalan kolley aadna cumrigooda u dheeraado mala isagaa shameeye ku dhawaadeen can ibni buraydata can abihi qaala anahu qaala qaala wuxuu yihi yani wuxuu ujeedaa anabiya salى اllahu alيه wasalam bimacnaa xadiisi thawriyi lakiin markii dhaweyd waa ti aan wakiicba markuu ka warinaya sufyaan yihi waa thawri thawri baana calqabat bni mirsad riwaayadii hore kaba wariyey riwaayadana ninkii isaguna daabidka xaafidka mutqinkaa siqada ahaa miscar ibnu kidaam ayaa calqamo kaba warinaya haddaba sheekhu wuxuu leeyahay muslim xadiidkan miscar uu calqamo kaba wariya ama riwaayadiisani waxay la macno tahay in xadiidkii thawriya iminkaan kaba soo baxnay waxadaanaahu saciid ibnu mansuuri qaale xadaanaa sufyaanu سفyاn بن عyeyne weye عan qacnab عan calqبة بn mrsd بhda الإsناad faqاal bal qacnab ayaa سfyaan ka warinaya qacnabkana calqaمة بn mrsd buu kaba warinaya qacnabkan bal waa qacnab الtamimi kole waxaan filaya kutub taraajimna aabihiyo taas magaca aabihiyo may sheegina nisbadiisun bay sheegaan oo nin reer tamiima oo reer kuufa xaafimatu kaba cabiro صduq min asaadis u yidhah macnaa waa dadkii taabiciintii raggii ugu yaryaraa ee saxaabada meerkii ugu dambeeyey dee wax ka arkay raggii ay isku waqtiga ahayne la mucaasarooday laakiin iyagoo aan saxaabo arag bal markaa waa kagaaro atbaaci taabiciin waa saadiqadaba saduqna uu kaba cabira waa xaafidasuul ninkan horta muslim iyo abu daud iyo nasaa-i baa kutubta lixda ay riwaayo ku leeyahay meel kale kuma laha riwaayo kutubta kale saddexda weliba saddexda kitaabna xadiidkan imakaan hayno ayuunbuu ku leeyahay qacnab ninkaa la yidhaha tamiimi qacnab asalka hore waxa yidhahaa xagga luqada shadiidu sulb waa waxa adag ee aada u adag mooyaane quwada lahoo dee magacyada libaaxa qacnab way kuba daraan asaclaba dakarna qacnab way yidhaahaanbo waa dee shayga adigu shadiida sulb bal maalan ee haddaba qacnabkaas ba can calqamata bni mersadin bihada isnaadi faqaala wuxuu yihi kalimala qolooyin baa iska jirta inuu kitaabkan alkawkab ulwahaaje sheekhan sheekh maxamed amin alharari uu leeyahay oo kale dee malaa barkin antareed ahaa dee way ku isticmaashaan electroni ahaan dee barkin si haysataan barna waana u laabataan waa dadka qaarkood waa laga yaaba halkan qacnab inuu abtirsiin u sheego nin kaloo shaacir ahaa nin kaloona malaa geesi ahaayo shacir jariil uu kuba soo arooray uu kuba fasire dee ninkaasi laakiin wax ruwaada ama riwaayo uu leeyahy ama ruwaado lagu soo daray ma jirto laakiin sheekhu inuu taa kuba fasira arkaa nin uu magacaabo aabana uba sheege bartan waxaan leenahay kutubu taraajim ninkaasna kolley maaha dee umanaanay sheegin aabihii may sheegin waa ninkaa bal adigu xadiidkana kitaabkeenan kuba le abu daud iyo nasaa-ina xadiidkanuma ku leeyahy haddaba muxuu yihi faqaala riwaayadiisi maxay ti fakud min xasanaati maa shita halkan imaka aynu soo aragnay riwaayadana fayaakudu min camalihi ma shaa ilaa wqifa lahu ywma alqiyaamati markaasaa maxaa la odhanaya faqaal fakud min xasanaati maa shita ninkani waa ku khiyaansaday xasanaadkiisi waxa doonta kaba qaaday eeg lafdiga nasaa-ina waa ti imaka aan soo sheegayey in lagu odhanayo lafdigiisu yahay e waana xadiidkana waa wariyu isaga ka wariyey waa ninkan riwaayadiisi qiila lahu hada khanaka fi ahlika fakud min xasanaati kolleyna hadalku sidaasuu isugu xidhnaanaya ninkani uu ku khiyaansaday e oo ehelkaagii marka la eego waqtigaad jihaadka kuba maqnayde xasanaadkiisa waxa doonto kaba qaado failtafata ilayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markuu xadiidkii sheeguu xagga iyagii soo dayey faqaala wuxuu yihi famaa danukum malihiinu muxuu yahay maxaa umalaynaysaa inuu wax ka tegin miyaa umalaynaysaan de waxba kaba tegaya waya kol haddii lagu fasaxay xasanaadkiisii lagu fasaxay baabu suquudi fardi اljihaadi can ilmacduuriin wuxuu u baabaysan yahay suquudi suquudi fardi ljihaadi jihaadka faradnimadiisu ka dhicitaanka ay ka dhacayso can ilmacduuriina dadkii cudurdaarka lahaa ruuxii de ama laxaad la-aa ama indhala-aa dee iyaduba laxaad la-aan bal dadka caynkaas ee macduuriinta ama xanuunsan iyo waxyaalaha dee jihaadkii marka horeba fardiga ahaa dee fardu kifaayana ahaa kaa waa ka dhacaya oo isagu markaas hadhitaankan uu hadhayna dee nin jihaadkii ka hadhay isagoon cudurdaar lahayn la mid maaha bal dee niyadiisii haddii aan cudurdaarkani jirin uu niyeysnaa inuu jihaadona niyada ajrigeedii waa yeelanayaabee xadaثna mحamed بن المuثنى ومحamed بن بشhاr واللفظ لبن المuثنى qاaل xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عن أbي إسحاaq أنhu samع البراء yqul في hadi الآية bal dadku waa dadka garanaysaan aw isxaaq laakiin waa sabiici camr bn cabdillah abi isxaaq sabiici imaamkii wuxuu yihi haddaba abi isxaaq sabiici anahu samica albara ayuu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo fi hadihi alaaya aayadda uu ishaarayaana waa tan dambe oo laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina iyo de bal aayaddii waa tagmay walmujaahidiina fi sabiila aayaddaas isagoo ka hadlaya ayuu maqlay marka de abu isxaaq bara ibnu caazib waxaanu yidhi markaas aayadda markaa uu kaba hadlayay bara ibnu caazib markay aayaddaasi soo degtay ayaa fa amara uu amray rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zayda zayd buu amray fa jaa wuxuu la yimi bikatifin garab yaktubuhaa xaal uu qorayo aayaddii oo dee zayd ibnu thaabit wuxuu ahaa dadkii waxyi oo qori jiray bal dadkii ugu badnaa buu ahaa cahdigii abuubakarna isagaa qur-aanka ururiyey walow aan musxaf keliya la isugu geyn dee cusmaan waqtigiisii markii lasoo gaadhayna saddex noo kale ha kulaba jireenbe laakiin isagaana dee inay qeybtaa horena lahaye isagaa qur-aankii masaaxiftii raggii qoray bay kaaba mid ahaa cahdigii cusmaanna haddaba waa katabadii waxyiga aayaddeedii markay soo degtayna isagaa la joogay mawaada waxaan ilaahay inoo dhib yareeye maanta nicmadan aan haysane ee waraaqahaas meel kastaba mutawafirka ku ah qalimkiina iskaba diyaariya waxaad doonta ku qoranaysaa may jirin kol dee lagu qoro bal maalan garab iyo dee laftaas yar ballaado lagu qoro kol harag lagu qoro kol wax kale lagu qoro waa dee saa socbadii waktigaa jirtay iyo waxyaalahan wax lagu qoriye nudaradeedii eh kaas buu laba yimi suu aayadii ugu qoro fashaka uu cawdayo oo ilayhi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam ibna ummi maktuumni waa saxaabiga mu'adinkana ahaa mu'adiniintii rasuulka kaba mida camrun ama cabdullaahi labadaba laba yidhi daraarata waa indhala-aantiisa u indhala-aaye dee wuxuu leeyahay haddaan indhaqabo waan jihaadi lahaa waana tan masina la yidhi kaa fadhiyo iyo iyo kuwa iyagu waxa weeyaan jihaadaya masina la yidhi dee lamana kala qaadin oo kii macduurkaa iyo kii kale lama kala qaadin ee kuwii iyagu fadhiyey ee mu'miniinta ee jihaadka kaba fadhiyey iyo kuwa mujaahidiintii masina la yidhi walow dee aayaddu mid kastaba ilaahay inuu ugu ballan qaaday alxusna ay kuba sugan tahay taasna ay keenayso dee jihaadkii inaan dee farducayn ahayn base dee fardu kifaayihii horeba saynuu soo maray xaalooyin gaar oo fardu kifa cayn noqdaana waa jirtaa hore intaa usoo marnay haddaba arrinkiiba ugaba cawday fanazalat waxaa soo degay markaas laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darar kolley waxaad moodaa daahirka inay aayaddii dib loogu ina aayaddu marka hore way soo degtay waana tan laba qorayey gayru uli darar un baan markaa hore soo degin markan dambe si dee ay isugu xidhantayna ayaddii haddana nusuulkeedii dib loo soo wada celiyey soo wada degtay waa daahirka laakiin dee say axaadiis riwaayaadka kale weliba tan ay kuba sugan oo waliba zayd ibnu thaabit riwaayadiisa aan tan imika inoo taalla ahayn isaga tiisimawati bara lakiin mid baa inoo soo socotee bal matalan taasoo kale iyo aan ahayn oo bukhaari saxiixiisa iyo inooguma sugan iyo halkan riwaayada inoo dambaysa insha allahu tacala bara leeyahaybo hayru ulin darar waxa soo degay un waa intan bal istisnaa noqonaysa hayru ulin darar baa soo degtay oo ah dadka iyo qaacidiinta ayaan la sinayn kuwa mujaahidiinta waxaa laga soo reebay kuwii iyagu darar u saaxiibkaa kuwii macduuriintaasan ibn umi maktuum oo kale iyo dadkaa indhaala iyo dee wixii lamidkaa ee laxadla ama macduuriin ahaa oo kuwaasi niyadan khayrka iyo jihaad ay niyeysayni haddaanay tani jirin ayaa dee ajrigii ay kuba mudanayaanoo kuwan markaas ma aha kuwan waa lasoo reebay hayru ula darar bal kolleyna sheekhaaba raximah llahu tacaala halkan sheegaya oo hayra uli dararna waa qiraa'o sabciye ah hayru uli darar iyadoo la rafciyana oo markaas saddex adigu waxa weeya quraadan toddobadaa kaba mida ayaa hayra uli darar aqriyey intooda kalena hayru uli darar bay aqriyeen khiraashaadaana uu soo naqlinayaayo hayri uli darari laba idhaah ra'dii laba kasriye bal markaa ra'da la rafciyana waxay noqonaysaa qaacidiintii bay sifo u noqonaysaa ama bedel oo laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina qaacidiinta hayru ulin darari oo bal matalan iyadiyo kuwaasoo hayru ulin darari qaacidiintaasoo aan ahayn dee kuwa ulin dararka ama dee haddaan bedel kaba bedelana waa la mid iyo haddii kayra ulidarr la yidhahna istisnay noqonaysa oo laa yastawi lqaaciduuna min almu'miniin kayra ulidarari aan ahayn kuwa ulidararka ah iyo walmujaahiduuna ma sinaan ayaddaasaa soo degtay oo markaa qolooyinkan iyadiibaa dee waa intaa keli ayaa sooba degtay qaala shucbatu shucba wuxuu yihi imanka maaha mucallaq sanadkii hore waa ta aan soo aragnay moxamed ibn musane iyo moxamed ibnu bashaarba inay moxamed ibnu jacfar kaba warinayeen isaguna shucba sanadku mawsuul buu ahaa sanadkii horu tana mawsuul ku yahay waa sanadkii hore maaha mucallaqintani qaala shucbatu waakbaranii waxa ii waramay sacd bnu ibrahima can rajulin can zayd bni haabitin fi hadi aaya markaa shucba sanad labaad leh sanadkiisii hore wuxuu ahaa can abi isxaaqa anahu samica albara waana sanadkaa mutasilka ama mawsuulka ah sanad labaad buu imika halkan leeyahay oo ima ah bukhaariyada intan ma soo dhiganba qeybta dambe imika muslim dhigtay laakiin riwaayo kaleo zayd ibnu thaabit oo cid dariiq kale laguba warinayo iyadna sanadkeedu mawsuul yahay oo macnahan lebaa uu soo dhigtay ama bukhaari wariyey muxuu leeyahay sanadkiisa labaad uu yahay wa akhbaranii sacd bnu ibraahim waana sacd ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibnu cawf weeye can rajulin waa mubham ninkan lama soo magacaabin oo waa ninkaa mubhamka ah can zayd ibni haabitin zayd ibnu haabit baana ninkaasi kaba warinaya fi hadihi اlaayati laa yastawi lqaaciduun min almu'miniina bimili xadiid اlbara xadiidkan bara oo ah inay markii hore intaa hore soo degtay haddana markii dambe kayru lidarar kaas ayuu laba midiyo marka matnigu dhib ma laha matnigu waa kii hore ee uu xagga sanadkun baa wax ku yar sugnaanayaan waana hadal baa inoo yar dambeyn doona وqال بن بشhاaر في riواaيaته سaعد بن إبراhيم عن أبيه عن رaجuل عن زaيد بن ثابت intana maxay tahay lababa شheekh buu lahaa imika mسلم mida waa محamed بن المصني midna waa محamed بن بشhاaر riwaayada way isku kala duwan yihiin riwaayadan dambe ama sanadkan dariiqan labaad ka hore riwaayadiisi maxay shucbe marka lasoo gaadho wa akhbaranii sacd ibnu ibraahim markaa sacd ibnu ibrahim can rajulin markaa sacd ibnu ibraahim baa ninka ka warinaya mubhamka ah kaas baa zayd kasii warinaya ama moxamed ibnu bashaar riwaayadiisu maxay ahayd shucbe marka lasoo gaadhay inuu markaa yidhi akhbaranii sacd ibnu ibraahim can abihi aabihi baa soo galay markaa oo sacd iyo ninkii mubhamka ahaa aabihii baa ku dhex jira ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu caf sacd ibnu ibraahima can abihi can rajulin oo waxa weeyaan aabihii baa ninka warinaya waa iskhilaaf markaa labadan sheekh ee muslim kuma sugane bal labadoodaba isu geeyo kollay labada riwaayaba waxaa ku sugan nin mubhama ayaa kuma sugan sanadkana haddii ruux mubhami galo kolley weliba sanadkii ay kaba mid tahayna ee sanadkan dacfi buu kuba keenaa oo dacfi buu kuba keenaa waxaana kollay san dee imika marka la eego musalaxa iyo culimadu ah dee agtooda raajixa ku ah sanadkani inqidac kuma sugnaa ma kala go-naa laakiin waa sanad mutasile ruux mubhama oon la magacaabin baa ku jira dee rag baa jira muxadisiin iyo keyrkood balasta dee xaakim iyana ay kaba mid yihiin oo dee bacd alfuqahaana iyo usuuliyiin oo marka san oo kale sanadka ibhaamu soo galo inqidac kaba cabira ama inuu maqduuc yahay kaba cabira si wuxuu kala go- yahay ama sanadkii kala go-an yahay bal waxaan leenahay ma kala go-ne sanadkii ruux mubhamun baa kuba sugan marka arrinka kale jirana waxa weeye muslim kitaabkiisani dee axaadiista musnadka ee saxiixa ayuu warinayay xadiidkana ciladan baa kuba sugan maxaa keenay oo inuu uba soo saaray oo kale kolley kitaab aan marar kala duwan wax ka soo naqlino qurar lfawaa'id اlmajmuuca oo rashiidudiin ibnu cadaar kitaabkiisa waa soo qaadaayo dee marka axaadiida uu weliba maqduucu kaba cabiray ayuu kuba soo daraa marka waxaana bal ay tahay oo aan odhanayna un marar horena waan soo aragnaye sanadkani imaka kii hore ayaynu soo aragnaye bara ibnu caazib warinaya mutasilin oo ahaa saxiixna ahaa ama kani waa mutaabaco waxyaalahaasna waxay kaba cabiraan de yuktafaru fi lmutaabacaati maa laa yuktafaru fi lusuulba axaadiista usuusha ah waxyaala dee laga dhowro ayaa kolkol mutaabacaadkiini maqsuud maaha cumdadii maaha xadiid kale un bay dee daba socdaanay raacayaane layska fudaydsadaayo kolkol nin aan keligii marka uu yahay xadiid saxiixa lagaba warin ama aan siqo dee matalan ahayn saduuq iskaba ah ama bal maqbuula bal kol kalaam uu kuba sugan yahay ayaa waxyaalihii dee mutaabacaadka ahaa ama shawaahidda ahaa ay kaba wariyaano bal markaa midi waa taas arrin kalena waxa weeyaan un xadiidkii wuxuu ictimaadsanayay kaasba weeye laakiin de si uu sheekhadiisii ugaba soo maqlay ayuu inoo soo gudbiyey bukhaari laakiin intan waa ka tago saxiixiisa kumuu soo saarin xadiid kaleo zaydo sanadkiisu xidhiidsan iyo isaguna arrintan un kuba tacalluqsan ayuu dhigtayba wey baabu hubuuti اljanati lishahiid wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka